waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ku saabsan lafagurka maansada iyo maansayahanadii hore dhegaystayaal martida oo loo kaco weji furanna lagu sooraa waxay qayb ka ahayd hiddaha la dhowro ee soomaalidii hore ninkii aan sidaas yeelin ee martida isku ladaa wax takooran buu bulshada dhexdeeda ka ahaan jira hebel laguma hoydo ayay isugu warrami jireen iyaga oo uga jeeda waa muudal markay martidu soo muuqato ama ay qoyskiisa u soo dhowaato ka dhuunta ama ka seexda ama u jir xumeeya ama afada iyo carruurta la dirira si ay u yidhaahdaan wareerkani iyagaaba isku liitee aan ka sii soconno cid kaloo rabbi noo bixiyaba waa sidaasee kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii goor lagu wado ayaa waxaa dhowr gabay isugu halceliyey laba maansayahan oo reergadood ahaa waxay kala ahaayeen guuleed jucufo samatan iyo faarax xuseen sharmaarke kuwaasoo labadii gabay ee ugu dambeeyey ay lafagurayaasha dagaalkoodu ka garnaqeen su-aashiisa waxay tahay maxaa keenay in labada gabyaa ay fooda isdaraan waxaa la yidhi guuleed oo markaas ahaa gabyaa caana ayaa isaga iyo nin maxamuud la oran jiray oo ay wada socdeeni waxay goor fiida ku soo beegmeen reer uu lahaa nin axmed dheel la oran jiray oo ay xigaalna ahaayeen laakiinse wax yar kadib markay isnabdaadiyeenba ninkii reerka lahaa ayaa sida la yidhi qayla meel uga timi dabadeedna martidii u joogtay intuu iska iloobay ayuu danihiisa raacday arrintaasna guuleed wuu liqi kari waayey tixgelin la-aan ayuu u qaatay markaas buu fii dambe ka hilheshay tan iyo alcilowgii kobtii uu suuryada ku sugaayey dabadeedna ninkii la socday ayaa ku yidhi adeertan oo kale maxaad ka odhan lahayd markaas buu yidhi maxamuud haddaad xaajo gara igu garaacayso bihina aadanaan go-in tolnimo gelin ma waaye inay gudmadii warfaabaa ka maqan gelilamoodkii iyo xuseen baan sidaas noo galeen labada goorood ee ninkii qoobka hore soo godnaa nama gureeyeene dheel baan garowshana aqoon gacanna taagayne galihii birkaan buu u dhigay gobashii ii tiile geedaha inaan sii barbaro waa wax ii garah faarax xuseen oo markaas ahaa nin da-yaroo aan gabay looga baran ayaa guuleed u jawaabay isaga oo axmed dheel oo adeerkiisa daafacaya qayb hore oo tixdaa ka mid a ayaa waxay ahayd guuleed rag way isugu go-aa gabaha qaarkood ee talna waa ku kala gaabsadaa xaajo godoobeed ee gugaa ma aha gooraad anfaco gabay ka tooxdaa ee gobonnimo ka dheeraa ninkii goobay dhuuniga eh diihaal waxaa lagu gudbaa garasho iimaane goynmaysid calafkaan ilaah goorfa kuu qorine salfudeed ninkuu galo wax badan yuu gudbinayaaye gambarkii laguu dhigay adaan sugin gaddoonkiiye garabtiina guri reer cilmi yaad gees ka wabaxdeene gaajaba adaan qabin maxaad gudubta noo taaran labadaa gabay kadib ayaa odayadii reeruhu labada maansayahan u kala dabqaadeen ugu dambaystiina waxay ka ballameen inaysan maanse dambe isugu noqon doonin dabadeed guuleed oo dhinaca webiga daawo xilli dayreed u naqraacay dagaankii ay gabayadu ka bilowdeenna ka fogaaday ayaa loo soo tabiyey in la xantay oo la yidhi odaygii ma roob raacin oo keliyahee faarax buu ka baxsada markaas buu tiriyey geeraar faan iyo goodi isugu jira isaga oo faarax ugu hanjabaya inuu ceel guntiis ku ridi doono waxaa ka mid ahaa anigoo dabkulaala oo duunyo laygu hallayn iyo haddeeroo aan duqoobay dariiqii aan fadhiistaba daah baa layga rabaayoo dembina iguma dhuunto oo dadku waygu shiraa haddiise boordiriraayo lama laaca dushiisa libaaxii wax dilaaya dacay loolama boodo abris meel iska duuban dadab looma xambaarto hadduu geeldidmo maago looma seexdo dariiqa haddii baadi addooni haraadkeedii lama daayo digri meel lagu haysto lama raaca durbaan adigoo daris haysta cidlo looma dawaafo hadduu waagu dilaaco lama daayo salaada haddii been aad ku doodi ilaahay lama daaro inta muudku dul joogo daynta layskama buuxsho nin hadduu gabay doora dubihiisa yaqaana looma geysto dalbuuqo oo dib baad ceel ku dhacdaa saalax xuseen aad buu geelaalkaa uga carooday markaasuu kaga jawaabay gabay isna hanjabaad maydana ay ka buuxdo wuu dheeraaye waxaa ka mid ahaa guuleed ninkay hadi waday tala ka hoostaaye adigoo ciradu haw tahaad ceeb ku hirataaye waxaan kaa hor joogaana waa halac sidiisii abidkaa ninkuu hiliyaad hagar ka moodaaye hilib baaye jiitaya haddaa beel ma hoyateena bilaal laga harmaansada haddaa nabad la haystaaye aarkii hulaamaha iyo qaangeela halakeeye boor lama hoteeyiyo ninkii kaa hanjabad weyne bilaal laga harmaansada haddaa nabad la haystaaye reer diiniyoon la isku hoyan waa hantaqo weyne iyadoo haraad loo go-ay yaa hawdka loo baqanne tolla-aan ma kala hayn kariya hadalla ceebeede bilaal laga harmaansada haddaa nabad la haystaaye meelahaas markuu maraayo ayuu ku xejiyey hadduu guuleed maansada ka hari waayo hoogga iyo ba-a uu ku fali doono wuxuu yidhi arrinkaas haddii la yska helo hadalba gaabnaaye haddaan la yska helin waxaa ka dhacay diriirta haabiile haweenkiiyo dhallaankaba haddaan lagugu haasaawin oon lagu horayn sida nimay halac lahaayeene oo wiilkii hala soo rogaa heesta kugu jiibin ilmo kaa hawaartaa haddaanay kugu habeedoobin hundhur iyo calool xumo haddii aadan hagoognaanin oo aadan hoyaad reer dambiya gada ka hayroobin oo aanan hawaar dhaadinliyo haara kugu jiidin alla ilaahay habeenkaan dhashay ee naagi soo hoyatay jawaabtii guuleed ee iyana dhaarta iyo hanjabaadda ahayd waxaa ka mid ahaa hadal daaya ow faaraxow howl allaa badanee hudhudkii ku waday meel xunbay kugu hagaajeene hoosaara geeduu degay iyo kuu hargeliyeene hadaan afkii laga daday kugu hodayaane dad intaan hoggaan baray intaan heerya qabadsiiyey intaan duudka hoolaa ka badan hiisha xoolaha ee haddii aanan canjiid alif hor yaal heedha kugu jiidin wiilkii hala soo rogaa hadduusan heella kugu qaadin ilmadaada hoortaa haddaanay kugu hareedoobin alla ilaahay habeenkaan dhashay yaan hadal aqoon waayo labada gabyaa mid waliba wuxuu ku dhaartay intuu yeesho kan kale in sumadda geelooda uu ku dhigan doono yeelkeeda lafagorayaashii degaanka ee labada gabay loo bandhigay faarax bay libtii siiyeen kadib markay isbarbar dhigeen labada meeris ee ku waliba uu gabaygiisa kusoo gabagabeeyey waa kii faarax ee ahaa alla ilaahay habeenkaan dhashaan naagii soo hoyatay iyo kii guuleed ee ahaa alla ilaahay habeenkaan dhashay yaan hadal aqoon waay waxay yidhaahdeen cid habeenka ay dhalato hadal taqaani ma jirto si kastaba ha aatee guuleed oo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii aan xamar kula kulmay wuu inkiray in meeriskiisu uu sidaas ahaa oo sidii u ahaa markaan weydiiyena wuxuu yidhi wuxuu ahaa alla ilaahay habeenkaan dhashay yaan haykalku ifuulin oo uu ula jeeday alla ilaahay habeenkaan dhashay ayaanay hibada maanse curintu igu tallaalaynoo igu mataansanayn dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo